In ka badan afar dhalinyaro ayaa fursado shaqo waxa ay ka heleen xarun lagu magacaabo Kalsan oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo qabanaysa daaweynta iyo bixinta ilkaha. Xaruntan Kalsan ayaa waxa ay qabataa daaweynta ilkaha, xirista ilkaha, buuxinta iyo weliba dareendirista ilkaha waxaana ay dhallinyaradan afarta gaaraysa hadda ka heleen fursado ay ku shaqaystaan islamarkaa noloshooda ay ku dabiraan. Cabdixakiim Faarax Cusmaan oo ah maamul ku-xigeenka xaruntan Kalsan ayaa ka waramaya tirada dhallinyarada ee shaqo abuurka ka helay goobtan caafimaad ee markaasi lagu daweeyo ilkaha.
xarunta Kalsan Dental Clinic waxaa ka howlgasho dhakhaatiir shaybaadhistayaal iyo maaragtay nerses dad oo maaragtay gobolka u dhashay oo halabuur u noqotay guud ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeyaan dad gaaraya ilaa shan qof taasna waxay ka mid tahay hal abuurada cusub ee gobolka kusoo kordhaya ee dhallinyarada maanta ee shaqo la-aanta ku habsatay aan ku dhiirigelinayno intaas runtii waa bilow kadib waxaan rajaynaynaa insha allah inay kor u socoto ay maalin walba baahida jirto aan kor ugu sii qaadno dadka iyo maaragtay dadka ka shaqaysan doono meeshaas iyo kuwa maaragtay dhakhaatiirta usuban qaadan doono xarunta cusub waxay runtii aada u haqabtiraysaa dadka ku nool magaalada beledweyne baahi aan isdhehayno aad baa looga baahnaa oo loo qabay oo loo aadi jiray ee maaragtay magaalooyinka kale ee muqdisho iyo wixii kasii sare waa xarun oo dhantaal kalsan dhantaal kaninig waa xarun runtii loo dhammaystiray adeegyada oo dhan oo loo baahnaa haddii ahaan lahayd maaragtay ilka xirista ilka dhaqista iyo maaragtay maaragtay suuska waxyaalaha cudurada ku dhaca afka oo dhan ayay maaragtay haqabtiraysaa xaruntan waxaan runtii fikirkeeda lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolkan oo baahida gobolkan runtii aada ugu taxdirtay runtii waxaan leenahay intii ugu macquulsaneed oon buuxin karnay baahida gobolkan ee loo qabay daryeelka afka inaan buuxino dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka hiiraan ayaa wajahaya xaalado shaqo yari ah taas oo keentay in ganacsatada qaarkood ay fursado shaqo siiyaan dhallinyarada ay shaqo la-aanta ku hayso gudaha magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan